aad baad umahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo alaaba habeen weliba oo jimcaad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taas oo aan kusoo gudbina howlgallada militari ee fuliyaan ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab howlgallada toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ee aan soo ururiyey waxaa ka mid ah maalintii jimcaha sagaalka muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada waafaqsan shanta julaay laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xirada ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay nama soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkan laamu ciidamada militariga xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xiro ciidamada kenya ku leeyihiin magaalada maangaay ee gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dagaalkan ayaa ahaa mid culus oo khasaare lagu gaarsay ciidamada william ruto mujaahidiinta ayaa burburiyey oo dhulka dhigay shirkadda safaricom oo ka mid a shirkadaha ay leedahay dowladda kenya dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xiro ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka hareerisuki ee hoostaga magaalada ceelqaalo ee gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya sidoo kale toddobaadkan tafaasiil dheeraad ah ayaan ka helnay qarax lala beegsay ciidamo kenyaati ah oo kolonyaha kaasoo ka dhacay inta u dhexaysa degmada ceelqaalow iyo deegaanka ceelgoorij ee gobolka mandheera qaraxa ayaa haleelay gaari mutabiish oo ay u saarnaayeen ciidamada kenya dhimashada waa toddoba askari oo kenyaati ah iyo dhaawaca saddex iyo toban kale sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab toddobaadkan qarax miino ayaa magaalada baydhabo lagu leegtay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana qaraxaas ku dhaawacmay shan askari oo saddex ka mid ay dhaawacyadooda garaab yihiin dagaalo dhowr jeer ka dhacay horaantii toddobaadkan duleedka degmada moqokuri ee gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu dilay shan iyo toban askari iyo dhaawaca shan iyo labaatan kale iyadoona ciidamada dowladda federaalka labaiyo toban askari goobta dagaalka uga carreen axad koobiyo tobanka muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada kuna beegan lixda julaay laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxyada ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyay inta u dhexaysa deegaanada buulaguduud iyo baarsanguun ee dhaca duleedka magaalada kismaayo qaraxa ayaa la kacay gaari buuyad ah oo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaana soo gaaray burbur aad u xogan isniin labaiyo tobanka muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada toddobada julaay laba kun shan iyo labaatanka saraayaad bandiirado guduudan oo aad u hubaysan kana tirsan ciidanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dharaar cad weer ilaa iyo haatan hadalhayntiisa taagan tahay waxay ku ekeeyeen fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen degmada moqokuri gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya weerarkan cagmarinta ah oo ku bilowday camaliyadna furnimo ah oo fuliyey dagaalyahan ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka gadaal xigay cutubyaad u hubaysan oo soo jibaaxay dhufaysyada ciidamada dowladda federaalka waxaana maalinkaas fagaaraha dagaalka la bilqay toddobiyo afartan askari oo isugu jira saraakiil ee askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka dhaawacun uu ka badan yahay shan iyo lixdan kale waxaana jira oo intaan ka marnayn maxaabiis iyo saanad ciidan oo dagaalyahanada al-shabaab gacanta ku dhigeen talaado saddex iyo tobanka muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada sideedda julaay laba kun shan iyo labaatanka gaari cabdibilaah oo ku rakibnaa qoriga dhishiikaha ayaa lagu gubay weerar qaraxah oo ciidamo ka tirsan xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada diinsoor ee gobolka baay ee koonfurta soomaaliya qaraxa ayaa lala beegsay taliyaha ciidamada daraawiishta maamulka la baxay koonfur galbeed ee degmada diinsoor howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan militariga xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaanka qarso ee degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ayaa lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda kenya cadow cali buurey oo ahaa gudoomiyihii dowladda kenya ugu magacaabnaa deegaanka qarso ayaa ka mid noqday dadkii lagu dilay howlgalkaas waxayna mujaahidiinta ka furteen qori eke afartan toddoba ah isla howlgalkaas dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dhegta dhiiga ugu dareen sarkaal lagu magacaabi jiray nuur gaabis cali oo si gaar oo la shaqaynaya ciidamada afduubka ee dowladda kenya kuwaasoo dhibaatooyin fara badan ay ku qabaan dadka shacabka saraakiishan la khaarijiyey ayaa la sheegay in muddo dabagal ku hayeen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama ay dhibaato xoogan oo nooc weliba ay ku hayeen dadka shacabka ah ee ku nool deegaankaas guutada qaraxyada ee ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsay kolonyo ciidamo kenyaana oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka mandheera iyo rama ee gobolka mandheera oo labadaba ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya qaraxa ayaa haleelay gaari kooyal ah oo qayb ka ahaa kolonyada waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii saarneed gaariga maalintii arbacada afar iyo tobanka muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku astaysaneed sagaalka bisha julaay sanadka laba kun shan iyo labaatanka ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay jubbaland ayaa lagu dhaawacay weerar ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen isbaaro dadka lagu dhibaatayo askartaas ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee dhacaduleedka magaalada kismaayo askar ka tirsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeeneelmada waxay ku qaadeen xiro ciidanka maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka burjeed ee dhacaduleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay nama soo gaareen faahfaahin dheeraad oo ku saabsan weerarkaas toddobaadkan sii dhammaanaya dhacdooyinka taariikhiga ah waxaa ka mid ah howlgal istishaadi ah oo siyaar saraha loo soo agaasima ayaa ka dhacay kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya howlgalka ayaa lala beegsay saraakiil ka tirsan howlgalka midooda yurub kuwaasoo markaas xirada kormeer ahaan u joogay war ka soo baxay taliska ciidanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay dhimashada laba sarkaal iyo afar kale oo dhaawac ah ugu dambeyntii khamiis shan iyo tobanka muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada dhinac kalena ku aadan tobanka julaay laba kun shan iyo labaatanka ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay weerar qarax ah oo ka dhacay bar kontarool oo ku tala gudaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada shabaabul mujaahidiin dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhegaysateen howlgalladii militari ee toddobaadkan sii dhammaanaya fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaan toddobaadka dambean hawada dib aan ugu kulmayno maxamed shiikhoo idin leh sidaas iyo ammaano allah nabadgelyo